taariikhdii islaamku lahaa si aynu waddada u marno waana arrinta maanta laysku haysto dunida runkii ah kayfa naktubu taariikha albashari sidaynu u qoraynaa taariikhda qofka bini aadamka ah ikhwaanii islaamku waxa uu leeyahay taariikh qiimadeeda leh oo u baahan wax badan marka laga warramayo in dib loogu noqdo waxaa xasid mudan abaa cubayd camir bin jaraax radia allahu canhu oo ka mid ah saxaabada aynu ka hadli doono maalmaha soo socda haddii ilaahay subxaanahu watacaala ina gaadhsiiyo ayaa maanta ardu shaam dhulka maanta dunidu isku haysato ee bariga dhexe loo yaqaano ayaa waxaa haysan jiray qabaa'il nasraaniyiina oo carbeed iyo qaar reer ruuma saxaabada markaa baysaskii ciidamada muslimiinta ee meesha deganaa isagaa mas-uul ka ahaa tuulooyinkii bay dhakada ka qabteen tuulooyinkaa markii ay dhakada ka qabteen ayaa waxay kula heshiyeen muslimiintu alislaamu aw alistislaam aw alqitaal saxaabadu markay duula tuuladoo dul fadhiistaan iyagoo diinta u sheegaya ma aha sida maanta iclaamka qarbigii uu geliyey islaamku marka uu wax saxayo waxaa dhibaato ah yani ilaahay subxaanahu watacaala marka uu leeyahay warka cidda aad ka qaadanaysaan hacda in jaakum faasiqun binaba-in fatabayanuu mushkiladda maanta jirta caalamulislaami iyagaa wax inoo sheegaya gaaladii iyagaa islaamkii la dagaalamaya iyaga ayaa doonaya wax walba inaynu ka dhegaysano idan siday warkii uga cadaalad falayaan marka wax walba iyaga aynu ka qaadanayno iyagana islaamkee ay riixayaan waxaa xasid mudan dunida maanta yaa boobaya maxayse saxaabadu markii ay dunida hogaaminayeen siday u ilaalin jireen sida kuwanaynu ka warramayno ridwaan ullahi calayhim oo taariikhdii islaamku ay cadaysay magaalooyinka aynu ka warramayno saxaabadu markii ay la kulmeen bay ku yidhaahdeen war nimayador muslimiin aanu nahay diin cusub baanu idinku yeedhaynaa nukhrijukum min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illahi waxda wamin dayqi dunya ilaa sicatiha wamin dawri aladyaani ilaa cadli lislaam waman qabila qabilnah waman raada qaatilnah sidaasaan idinku yeedhaynaa bay ku yidhaahdeen waxaa laakiin awood u leedihiin in allahuma salli calaa muxamadin diintiina haysataan marka waxaa la magaalooyinkaasi muslimiintu markii ay dakada ka qabteen abaa cubayda camr binu jaraax oo tuulooyin badana ayaa waxaa lagula heshiiyey inay diintooda iska haystaan lahum maa lana wa calayhim maa calayna lahum maa lana ahlu dimma lahum maa lana min alxuquuq wa calayhim maa calayna min alwaajibaat ikhwaani ciraaq maanta waa ogtihin yani bani aadamku yani waxay gaadhay in la yidhaahdo lix iyo labaatan milyan oo bani aadama oo muslimiina waa dal dadka ku jiraa islaamka ay wax tareen islaamkana ay wax yeeleen ciraaq waa meel aada u hawl badan islaamku wuu ka kaca islaamkana wax waa laga yeela webiga furaat iyo magarate iyo dajla waana iyo furaatka iyo nailka dhexdoodu waa dee inta loo yaqaanaa sharqu lawsat waana dhulka israa'iil ay sheeganayso ardul ajdaad yani ilmaha marka la korinayo brotocolaat min xukamaai sahyuun ay ka dhaadhicinayaan waa maxay dhulka aada leedahay alard min alfuraat ila niil dhulkaagu waa dhulkii awowyada yani ilmaha marka uu dugsiga ibtidaa'iga ka bilaabayo ayaa la yidhaha dhulka aada leedahay mataqaana waa furaadka iyo niilka dhexdiisa waana ardul ajdaad bay idhaha intaasoo boqoloo nebi oo aanu lahayn baa ka soo baxay waa dhulka la bara weeye go-aankii ugu dambeeyey ay ka qaateen shidaal waa la isla dhaafay wax walba waa la isla dhaafay in dadkii iyagoo qalfoofa lix iyo labaatanka milyan bani aadamnimo uun khayraad iyo wixii o dhan waa la iskala jira yani maanta boqolka sannadood ee soo socda lacagta loogu talagalay ciraaq in laga jaro xataa haddii united nationsku ay ka qaadaan cunaqabataynta boqolka sannadood hal qarni ayaa loogu talagalay in lamaala hantidooda waa ciwadka ay doonayaan inay ku xukumaan yani magaratay nimankaa reer galbeedku maxaa loogu xukumaya laba boqol iyo konton kun oo kuwait ku nool oo muslimiina laba boqol iyo konton kuway dadka kuwait ku nool ayaa loo xukumaya oo muddo badan ay isberiyeen war meeshaa yar waan ka awood badanahay dhulkaa isku haysana war aniga iijaa xataa waxaa la sheegayaa kaa mujrimka ee maanta ciraaq haysta markii uu gelayay kuwait h hourka keliya ee uu ku gelayay maraykankaa hayay maraykanku u ogaa inuu gelayo laakiin istraatiijiyadu waxayd marka uu galo kuwait in wax laga qabto leanna waxaa la ogaa hubkii uu samaystay ee iyagu ay ku ururiyeen inta ay doonayeen iraan inuu la dagaalamo macluumaadka halkoodaynu ugu tegi doonaa waa inta iyagu weliba inoo sheegeen inta qarsoon baa ka badan waxaa xusid mudan taariikhda islaamka marka aynu dib ugu noqonayna saxaabada aynu ka hadalnay oo maselkan iminka abaa cubayda aynu ka hadlaynay ikhwaani filaahi la yidhaahdo abaa cubayda ayaa markii muslimiintu ay dhulkaa qabsadeen shaam oo dad nasraaniyina ay ku nool yihiin ayaa waxa uu ku yidhi waxaa xaq u leedihiin inaa islaamtaan waxaa xaq u leedihiin inaad diintiina iska haysataan idinku taa doontaan doorta waxayna sanadka wareegiisii baanu cashuur yar iska bixinayna cashuurta laga qaadi jiray wareegga sanadkii maxay ahayd waxay ahayd laba doolar sanadka oo dhan maalkiisa lama taaban karo dhulkiisa lama taaban karo macbadka uu leeyahay ee halkaa ugu yaalla ee wuxuu doono uu ku caabudayo lagama taaban karo sidiisuu ugu yaalla wareegga sanadkii oo dhan isagoo la xuquuqa qofka muslimka ah wareegga sanadkii oo dhan hertagiska laga qaadaya ama cashuurta laga qaadaya laba waxay ahayd laba doolar bay ahayd yani maa yuqaarib yani amaaniyata daraahim ikhwani fillah waxaa la idhaha markii sanadkii uu sideed bilood yahay ayaa ciidamadii muslimiintu ay ka baxeen dhulkii waxaa lagu yidhi hiraqle ciidan badan buu soo dira waa dagaalkii abdaal yarmuk markii uu dhacayay saxaabadu markaasay ka baxeen waxaa dhe markii ay baxayeen ayaa ay u yimaadeen dadkii nasraaniyiinta ah waxay dhah ilaa ayna takhrujuuna abaa cubayda xaggee u baxaysaan waxa dhe waana laga ciidan badan yahay ilaa afartan tuulo ayaa ciidamadaydu ay degan yihiin waxaanu doonaynaa inaanu is urursanno oo aanu ka hor tagno labadaa boqol iyo kontonka kun ee naloo soo diray haddii aanu guulaysano sideedii baanu ugu soo noqon doonaa magaalooyinkii haddii aanu guulaysan weynana allahuma salli calaa maxamedin dee waa halkeeda oo sidaasaynu ku kala anba baxayna dadkii christianitiga ahaa ee meesha joogay nasraaniyiinta waxay ku leeyihiin haddaba naga sii qaada cashuurtii abaa cubeyd caamir binu jaraax waxa uu ku leeyahay kol haddii aanan sanadkii dhammaysano sideed bilood uu yahay oo afar bilood ay hadheen annaga diintayada kuma taalla inaanu cashuur idinka qaadne eh iska haysta buu leeyahy lacagtiina iyaguna waxay doonayaan inay kalsooni ka qaadaan si ay muslimiintu ugu soo noqdaan cumar bnu khataab radia allahu canhu xataa cumar muu ogolayn mujaahidiintu dhulka dadkaasi inay iibsadaan halka maalinta israa'iil ay tiri yani tree million dollar ay gaadhsiiyeen meelaha ku xeeran allahuma salli calaa maxamed qudus meelihii dadka carabeed ee muslimiinta ay lahaayeen si loo tirtiro in laga yareeyo inta qudus ku xeeran lacag aan yani fawqa alxaday xataa ku baayacan si ay dhulka uga riixaan oo ay u baabiyaan aaasaartii islaamku lahaa islaamku waa diiday cumar binu khataab wuxuu le laa tubiicuuhum min ardihim walaa tasracuuhum dhulkooda ha ka beeranina ha kana iibsanina sidooda ha u deganaadaan islaamkuna dhakada ha ka xukumo buu leey cumar binu khataab radia allahu canhu ikhwaani abaa cubayde iyagoo odaygii maku odaygii la odhan jiray allahuma salli calaa maxamed marqas oo nin islaamay oo dhallinyartii saxaabada ku biiray mujaahidiinta ahayd uu hogaaminayo oo ninkaasina hoggaankii ciidamada muslimiinta oo ku biiray oo isaga ay ka dhiganayaan foodsaaro ayaa uu ku yidhi haddaba naga sii qaadoon lacag kuma hayna buu yihi kitaabkayaga lacag la yska sii qaadoo naga sii qaad la yidhaahdo sidii bay saxaabadii kaga tegi iyagoo kiishkii lacagtaa sidii u haya ayay saxaabadu kaga ambabaxeen waa taariikhdii islaamka uu dhigay ee aynu doonayna ikhwaani fillahi in dib loo soo baaro markaynu ka warramayno siirada abibakar waa manhaj tashriiciya waxaynu ka warramaynaa kitaabka iyo sunnaha sida bani aadamka loogu hogaaminayo waxaynu ka warramaynaa islaamku siduu u hogaamiyey bani aadamka ee uu ugu dhaqay sidii ugu habboonayd iyadoo xayiya oo nool oo aan ahayn wax yacni mithaaliya yani waxaynu ka warramayno laakiin wax waaqiciya oo sugan oo dhacaya aan iska noqdo ikhwaani fillaahi hordhacaasi waxau ahaa in aynu ka hadalno muhiimadda aynu ka leenahay siirada iyo inaynu ka hadlo taariikhda rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo taariikhdii saxaabada waxay inoogu joogtay abubakar oo taladii muslimiinta la wareegay oo allahuma salli calaa maxamedin noqday saxaabigii ugu fadli badnaa ee talada muslimiinta loo dhiibo waxaa xusid mudan erayo konton kelmadood oo uu yidhi abubakar maalintii muslimiinta la hadlayay talada loo dhiibay ayuha annaas inii wulliitu calaykum walastu bikhayrikum fain ra'aytumuunii calaa xaqin faaciinuunii bih wain ra'aytumuunii calaa baadilin fasaddiduunii asidqu amaana waalkadibu khiyaana waalqawiyu fiikum daciifu cindii xataa aakhudahu alxaqa minhu والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له أديعوني ما أدعت الله, ما أدعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم أبو بكر وحو مسلمين تكوري تلدي بل يكوكين ديبي من أي كيرين كوكير كبضنا ولكن كوكير كبضنا فعلا فإن رأيتموني على حق فأعينوني هذا أركتان عنه حقي هليلي oo ku sugan marka aan idin hogaaminayo faaciinuuni igargaara oo yacni gargaar ii muujiya oo xaqa iigu caawiya wain ra'aytumuunii calaa baadilin haddii aragtaan anigoo gafay fasaddiduunii itoosiya oo ka joogdha asidqu amaana runta oo la sheego waa amaano waalkadibu khiyaana in been la sheegaana waa khiyaana ayuu yidhi abubakrin waalqawiyu fiikum daciifun cindi kiina xoogga badan leh ama adduunka badan leh ama suldada adag haysta agtayda waa mid ku itaal daran xataa aakuda alxaqa minhu ilaa aan ku hogaamiyo xaqa lagu leeyahay kiina maanta ugu awooda badan leh agtayda aniga kuma weyna buuli والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له كينا إسال كدرن له إلا إسال دريستا أكتيد وكويه إلا أن سيحق أوليه أضيعوني ما أدعت الله فيكم ورئيالا انت أن أليه لي فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم هدي الله أن عاصيه وحي لتانا أو أقول لي إن ما أجل bal qawaacidda islaamku dejiyaya alطaacatu fi lmacruufi la fi lmacsi waxaa saxaabigii saxaabada hogaaminayey ee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ku yidhi saxaabigaa yeela oo uu amray saxaabadii oo ay baxeen oo saxaabigii intuu dab shiday ayuu yihi dabkaa gala marka saxaabadii baa ku yidhi dee waana la kaa faray inaanu ku yeelno laakiin dabkaasi isku tuura shay caqliya ma aha nebiga calayhi salaatu wasalaam baa markii dambe ay u yimaadeen bay arrintii uga warrameen aasuu yidhi aldaacatu fi lmacruuf laa fi lmacsiya yeelitaanka qofka la yeelaya waa wixii wanaaga laa fi lmacsiya wixii aan macsiyo ah laguma yeelayo idan abubakar ayaa le fain casaytu falaa taacata lii calaykum haddii alla aan caasiyo marnaba ha yeelina buu leeyahy abubakr radia allahu canhu ikhwaanii saxaabigaasi waxa uu la hadlayey kumaan kun saxaabada ka mida oo runtii allahuma salli calaa maxamedin ahaa marka loo eego dhinac wal oo nolosha ka mida dadkii quraysh nukhbadooda ahaa yacni doorkooda ahaa ayuu la hadlayay abubakr bin abuquhaar cid ka daba hadlaysay oo nidaam ahaan marka loo eego nidaamkii islaamku uu sugay dabagela yacni leexanaysay oo weydaaranaysay marnaba may jirin waynagi ka soo waranay cumar oo rag ugu adkaa oo abubakar ule war aamusa hadlina laba saddex goor baynu soo sheegay meelay iskugu yimaadeen abibakar oo rag ugu itaal darnaa oo allahuma salli calaa maxamed dadka ugu raxmad badnaa oo dadka ugu dhigirsanaa ayaa cumar oo dadka ugu adadkaa oo ugu awood badnaa oo ugu hadal badnaa oo laga haybadaysan jiray qabla alislaam wa bacda alislaam ayuu leeyahay aamus abubakr yani laa tatakalam can hada almawduuc arrinkaa anigaa ka hadlaye ukaadi baa odhanaya markaasuu cumar binu khataab inta uu aamuso ayaa uma garatay fadhiisan jiray haddana waxaa xusid mudan miyay ahaayeen dad masalan abubakr marka uu cumar aynu la muqaaranaynayna aynu leenahay abubakr sidaasuu ku ahaa wax walba ma iskaga aragti bay ahaayeen laa yaa ikhwani fillah kanu bashar sida aynu ku kala gedisannahay ee haddii imanka aynu masaajidkan nidhaahno halkaa daaqada looga sameeyo qof odhanaya maya halkaasay ku wanaagsanayd mid kale odhanaya sidaasay ku wanaagsanayd ayaa bashar bay ahaayeen oo way ku kala gedisnaayeen arrimaha ijtihaadka ah ee aan yacni qadciga ahayn laakiin alxubbu maca ikhtilaafi wijhati nadar labadii cid iskugu jeclaabay ahaayeen iyagoo haddana arrimo badan ku kala tagsan insha allah halkeedaynu taa ka muqaaranayn doono waxaa xusid mudan abubakar oo radia allahu canhu go-aankii ugu horreeyey ee uu gaadhay yidhi ciidankii uu hogaaminayay saxaabiga loo yaqaano usama binu sayd ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u saaray shaam ayaa u yidhi sidiisa ha ku socdo cumar binu khataab baa la hadlay wuxuu ihi yaa khaliifatu rasuulillaah wuxuu yihi dad badan baa ridoobay ciidankaa aada shaam u saaraysa inaga daa buu ku yidhi ibnu lkhadaab ajabaanu fi ljaahiliya khawaanu fi lislaam ma waxaad ahayd buu yihi mid ma garatay jaahiliyaddii ad adag oo laga dambeeyo oo aan dabadi la hadal islaamkiina ma waxaad doonaysaa buu yihi inaad noqoto mid taladiisa uun isaga la raaco aturiidu awala camalin acmaluhu an ukhaaila an ukhaalifa amra rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wallaahi low khadafatniya alkilaabu waaddi'aabu lam aru lam arudda qada'an qadaa bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam war ma waxaad doonaysaa buu yihi taladii ugu horreysay aan qabtay inay noqoto inaan khilaafo amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ciidankaa rasuulkaa saaray markii uu kusii dardaarmayeyna wuxuu yihi ciidankaasi ha baxo rasuulku calayhi salaatu wasalaam war ma taladii ugu horreysay ma ciidankii rasuulku uu saaray baan joojiyaa buu yihi ilaahay baan ku dhaartay haddii aydu i qaadanayso ama yeydu arrin uu xukumay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marnaba ka noqon maayo sidii baa ciidankii lagu saaray waxaa la dhaha ciidankaas wuxuu soo noqdayna waa ciidan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saareen muslimiintii oo nin keliya aanay waxba gaadhin oo hanaa'im ma garatay adduun badanna way soo heleen oo reer beni qasaan bay ku baxeen iyagoo adduun badan sita ayaa ay ku soo noqdeen markaasaa cumar binu khataab uu usoo noqday ra'yigii abubakr bin abi quxaaf waxyaalaha abubakr radia allahu canhu miisaadkiisa ka mid ahaa waxaa ka mid ahayd ururintii qur'aanka qur'aanka musxaf keliya waxaa ka dhigay sunan ibnu cabaan laakiin qabla almusxaf qur'aanka waxaa qol ku ururiyey saxaabiga loo yaqaana abubakr bin abi quxaafa ama cabdillaahi bin cusbaan sababtuna waxay dhahdeen culimmadu dagaalkii musaylamat alkadaab ayaa markii saddex boqol iyo konton saxaabi oo qoraadii ka mida ama xufaadii saxaabadu ay shahiidnimo qaateen ayaa arrintii looga soo warramay abubakr marka waxaa la yidhaahdaa zayd binu saabit buu u diray oo uu ku yihi ururi oo qor marka waxaa lagu qoray saan waxaa lagu qoray qoryo waxaa lagu qoray ma garatay wixii la helayey ee hayn karaya dabeeto isaga oo qur-aankii dhammaystiran ayaa xabsa bintu cumar bintu khadaab oo runtii umulmu'miniin markaa ahayd dumarkii hooyooyinkii mu'miniinta ka mid ahayd dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa loo dhiibo sidaa u haysay marka cusmaan ibnu cafaan markii uu talada muslimiinta qabtay ayuu isagu musxabkan keliya iskugu iskaanay laakiin waxaa fadliga bilowgiisa lahaa saxaabigaa loo yaqaanay abubakr bin abi quxaafa waxaa sid mudan ikhwaani filaahi abubakar waxaynu ka soo warranay inuu ahaa allahuma salli calaa maxamed nin taajira oo maalqabeena oo quraysh tobanka nin ee ugu adduun badan ka mid ahaa waxaynu ka soo warranay madiine markii la tegey adduunkiisii ugu dambeeyey inuu hijrada kusoo bixiyo shan kun oo dirham ay madiine ula tegey intii dambe wuxuu ahaa nin ku dagaalamo abubakar maalin dagaal oo allahuma salli calaa maxamedin quudka caruurtiisa maalintii un soo saara afar dumara inuu lahaa baynu ka warranay oo ay ugu dambeysay gabadha ibnatu khaarija oo xabiiba la odhan jiray oo dhashay inantiisii ugu yarayd ee umu kalsuum bintu abi bakrin oo allahuma salli calaa maxamedin markaasi caloosha ku jirtay abubakar uu dhimashadiisu ay soo dhaweyd ikhwaani afartaa dumara ee caruurtii ay dhaleen nafaqadoodu wixii waaweynaaday mooyaane isagay saarnaayeen abubakar oo u shaqayn jiray idan talada muslimiinta markii uu la wareegay waxaynu hore uga soo warranay inuu qaatay go-iisii oo maalin maalmaha ka mida uu la kulmay cumar binu khataab u kuli ilaa ina abubakrin wuxuu uhi waalde carruurtiiba ay sugayso waxaan doonayaa saacadna inaan ilaahay iyo muslimiinta siiyo saacadna aan carruurtayda u shaqeeyo oo aan dee hawsha sidaa ku wado waa kii cumar binu khataab ku lahaa waxaanu kuu qoraynaa in kugu filane muslimiinta u shaqee marka sanadkii waxaa loo qoray saddex kun oo dirham oo waa sanadkii oo dhan oo ma yuqaarib yani ma garatay marka lasii qaybiyo toddobaatan dollar baa bishii ay ahayd intii loo qoray abubakr bin abi quxaafa oo afar caayiladood leh oo u talinaya muslimiinta oo dhan oo dee aada og tahay hawsha intaa leeg qabashadeeda maca daalik uu ahaa nin dadka oo dhani ay ku ururaanoo ay uga barteen waxtar badan sidii aynu taariikhdiisa ka soo warnay waxaa sid mudan abubakar oo runtii tawaaduciisii ayaa wuxuu geeyey maalin maalmaha ka mid a ayaa dalxa bni cubaydallaahi ugu yimid wuxuuhi ya amiira almu'miniin dalxana wuxuu ahaa saxaabadii aadka u xaruuriga ahayd kululayd waana kaana min casharati lmubashiriin marka daa'iman cumar bay isqaban jireen horta waxaan ku weydiiyey buuri hal anta alaamiiru am cumar mar waloo aan ku imaado buu yihi cumar wuu ku ag fadhiyaa buu yihi meeshan ma adigaa ka taliya buu yihi mise cumar bnu khataab radia allahu canhu taasuu yidhi alcumar huwa alaamiir kayra ana daacata lii waxay noo wada tilay buu yihi cumar bnu khataab laakiin anigun baa haddana lay wada yeelaa buu ku yidhi cumar bin ku yidhi abubakr bin abi quxaaf marka wuxuu dejinayaa dalxa bin cubayd allah oo runtii ahaa saxaabada waa jiraa khuluqu yani saxaabi wuxuu dabcigiisu xaad yahay daa'imanna cumar bin khataab radia allahu canhu saxaabada waaweyn aada buu u toosin jiray marka muu ogolaan jirin baydh baydhkooda marka daa'iman aada buu ula hadli jiray dalxa bin cubayd allah marka markuu dalxa la hadlo ayaa dalxana uu ku kuulayn jiray markaasay isula yiman jireen abubakr bin abi quxaafa marka abubakr baa isagoo la hadlaya buu leeyahay markuu arko in dee uu cumar ka toosan yahay oo uu moogtay arrinkii kaga toosan yahay ayuu odhan jiray cumar baa inoo talinaya laakiin dhammaantiinba aniga ay wada yeelaysaan ayaa uu ku odhan jiray dalxa bin cubayd allah waxaa xusid mudan abubakar oo runtii muwaasafaadkiisa ay ka mid ahayd inuu u adeego dadka ducafada ah ee muslimiinta ah marka waxaa la yidhahdaa markii uu talada muslimiinta qabtay ayaa wuxuu u maali jiray bacda salaati subxi mubaashara ayaa jaarka oo dhan uu mari jiray marka caylad buu utegayaa qof ragii lama joogo xoolaha ayuu salaada hore u maali jiray masalan oo adeega guud ee ay u baahan yihiin salaada hore ayuu qaban jiray jaarka oo dhan markaasu abubakar isagoo taladii muslimiintu ay kusoo biirtay oo dee muslimiintii taladoodii u kalahaya ayaa waktigiibuu sii hormariyey si uu jaarkii oo dhan ugu adeego waxay ku kaliftay qubayla subx subaxa ka hor inuu hawshooda sii diyaariyo si salaada subax kadibna intuu iyaga ugu dhameeyo oo hawsha muslimiinta uu ugu dhaqaaqo halkii buu ka waday ilaa xad ay gaadhay gabadh uu indhala oo aada u tacabaana oo oo da-a oo ducafadii muslimiinta ka mid ahayd oo abubakar uu u shaqayn jiray oo weliba marka uu u shaqaynayo aanay cidi ogaan jirin ayaa waxaa la yidhaahdaa uu doonay inaanu ka noqon arrintii marka cumar bin khadaab radia allahu canhu oo runtii aada u tatabuci jiray arrinka abubakar oo ku dayan jiray si uu gaadho waddadiisa ayaa maalin buu abubakar oo meel yar ka laabaya un buu arkaa markaasuu dabagalay maalintii dambe hor meeshan abubakar salo muxuu ka doonaya abubakar marka uu ka soo baxayna waa hillaaban yahay marka uu sii gelayana waa moogtay wuu daboolan yahay marka waddada usoo baxun baa la arki jiray dabeeto waa uu ka dabagalay gabadhii meeshii buu eegay waxuu arkay guri madow oo cidla ah islaan da-ah oo indhala oo allahuma salli calaa maxamed da uun inta bani aadam uu ka gaadho ka gaadhay oo cid ag joogta aanay jirin oo haddana gurigaa ay ku nooshahay nadaafadeeda ayuu la yaabay islaantiibuu weydiiyey ku yidhi yaa kuu shaqeeyo waxay tiri ninkii mar dhaweyto baxay ayuunbaa raashinkayga iyo nadiifintayda iyo hawshayda oo dhan qaba dabeete runtii waa uu ka daba baxay waa uu eegay mise ninkiiba waxuu noqday abubakar bin abi quxaaf abubakar sidii buu hawshii u waday ducafada muslimiinta ah xataa markii talada muslimiinta uu qabtay ikhwaani fillah ikhwaani waxaa xusid mudan islaamku ama shareecaddu ama taariikhda islaamku maanta dunida oo dhan waxaa laysku haystaa dadkii ducafada ah islaamkuna ducafadu u adeeg dunida oo dhani waa halkii ka jilicsantay wey maanta waa kuwa maanta reer yurub dib baa africa loo qaybsanaya leanna waxay dhulkoodii way dhamaysteen waxaa mashaakil africa ka taagane dagaalo ah waa waxaan shaqadeenna ahayn wey yani waxa weye remote controlkii meel buu yaalaa ikhwaani fillah waxaasoo barnaamijiyaaye waxaas yani qabla sitiina sana yani lixdan sanadood ka hor baa la gaadhay oo barnaamijyadoodii magaratay la dejiyey waa in dib africa loo qaybsado waa in dib carab loo qaybsado waataa maanta yani fi limarat waxaan aada ula yaabay xadahan xadahanii waaxadun min alikhwa wuxuu ku yihi maraykanku markii uu degay allahuma salli calaa maxamedin dhulkan imaaraadka markii uu soo galay ayaa qaacidad bay degen qawaacida jawigaa oo meelahan ay degan yihiin ciidamada maogtay allahuma salli calaa maxamed ciidamada ma garatay hawadu ay degan yihiin markaasaa maraykanka intii loo jarayba waxaa ku hagaagay masjid weyn oo masjidkii ugu weynaa qaacidada ahaa yani masjid baa ku hagaagay ahaa masjidkii laba masjid baa ku yaalla markaa masjidkii ugu weynaa ayaa ku hagaagay qaacidadii mid ka mid a way xidheen masaajidkiin marka maraykanku markii hore akhiiran waxbay yidhaahdeen wallahi waa dhul aada u ballaadhan saaxad bay ka dhigan khamriga lagu cabo oo ay iskugu yimaadaan waa yani fii abdaday wa fi limarat masjid akbar masjid fi lqaacida ayaa inta albaabadii loo xidhay saaxad khamriga oo maraykanku ka dhigay iska daa yani waxaan uga jeedaa caqliga maanta ay dunida ku hogaaminayaan waa caqligaa ka wadi waayey dib markay muslimiintii u qabsadeen in masjidkii ay qabsadaan oo yidhahdo wallahi waa saaxad saalad aada ugu wanaagsan in lagu tunto oo inta dhinacyada loo xidha allahuma salli calaa maxamed waxaa quraarad taalla iyo waxa wamaa adraak ma garatay ilaahayo subxaanahu watacaala waa ogyahay xataa wax la qarinaya aanay ahayn ikhwaani fillaahi islaamku laakiin iska daa yani ma garatay qofka adduunka le inuu adduunkiisa ka qaado khaalid bin wad radia allahu canhu maxaa cumar bin khaaab toddoba waxyaaluhu casilay ka mid ahayd qadiyad ku soo baxday malik binu nuwayra dilistiisii oo guursigii uu gabarh guursaday ayaa lagu maxkamadeynayay muddo laba sannadood gabadhaasi oo runtii khaalid isa siisay oo iyadoo caadi u guursaday ayaa waxay ka taagneyd sidee u dhici kartaa ninkii aad dishay gabadhiisa inaad guursato tuhmad baa khaalid oo halkaa laga gashay qadiyadaasi waa in la baadho cumar ibnu khataab baa daba taagnaa ilaa xad ay loo keenay abubakar hortiisa yani waa saxaabada yani sidii loo ilaalin jiray xataa marka ay dhul yimaadaan iyo xuquuqda bini aadamka iyo xaqa qofka bini aadamkii uu ku leeyahay an yaciish isagoo wixii sii wata waxaa xasid mudan dee ducafadii indhaha la-ayd ee allahuma salli calaa maxamed islaantaasaynu ka horreynaynaa abubakr ikhwaani filahi siduu ula dhaqmayay innagana maanta inagoo u taagan oo dadkii ay soo wada jeedaan dhinacyada ka xidhaan inay waxay doonaan ka yeelaan cumar bin khataab radia allahu canhu maalintii uu qudus galay odagii safron iyosay wada socdeen muslimiinta oo magaalada qabtay ayaa kiniisad buu booqday markaasaa kiniisadii markii uu galay salaaddii baa soo gaadhayo saxaabi baa ku yidhi ya amiir almu'miniin salaaddii baa joogta isagoo maraya kiniisaday aada u qurxiya saalad bay leedahay ballaadhan oo saxaabadu ay ku tukan karaan oo kiniisadda gudaheeda ku jirta marka abubakr cumar baa ka baxay deg deg buu uga baxay markaasuu banaanka ku tukaday odaygii safronius baa u tugo limaada laa tusalli ya amiir almu'miniin fii huna maxaad ugu tukan weyday bu ihi meeshan quruxda badan ee nadiifta ah ee aanu idinku talagalnay wuxuu ihi waxaan ka baqanayaa muslimiinta iman doonta inay yidhaahdaan meeshan waxaa ku tukaday cumar bin khataab radia allahu canhu oo ay idinka qaadaan waan arkaya buri dhul bannaan inay tahay oo saalix u ah in lagu tukado laakiin waxaan doonaya inaan macbadkiina idin ilaaliyo sidaa darteed baan ugu tukanayaa buu yihi halkaa bannaan si aanay muslimiintu dambe aanay idinka qaadin oo macbadkiina ay idinku ahaato hadda yani waxaa la yidhaha odaygii baa dhacay markaasuu toosiyey naxnu laa nasjudu liaxadin gayr illahi subxaanahu watacaala yani waxa la yidhaha oohin buu isidhi urukooc oo ixtiraaman lahu cumar bin khataab markaasuu yihi kor isu taag naxnu laa nasjudu liaxadin gayr illahi subxaanahu watacaala annagu wejiga uma leexino cid aan ilaahay subxaanahu watacaala ahaynin islaamu buu ku yihi cumar bin khataab adigoo aan wejiga hoos u dhigin ikhwani fillaahi abubakar intii uu talada hayay muslimiinta kamuu tegin in runtii uu ula dhaqmo muslimiinta ducafada ah iyo waxtarkooda sidii uu wax u tali jiray berigii hore ee uu ahaa yacni saxaabiga caadiga ee ahlu shuuraha muslimiinta ka mid a waxaa xusid mudan xalaal hiiradkii abubakar maalin maalmaha ka mid a ayaa inan inamadii u shaqayn jiray ah ayaa u yimid abubakar markaasaa wuxuu u keenay waslad hiliba markaasuu yihi yaa khaliifatu rasuuli illah waa inan in badan u shaqaynayn wasladan aanay noo soo helay buuri abubakar baa inawad wanaagsantay inoo kari buuri wasladii markii ay karsadeen intiisii uu jaray ayaa abubakar uu dhiyey markaa badaa bismi illah yani magaca ilaahay baa uu ku bilaabay markaasaa ma garatay abubakar uu wasladii bilaabay wasladii yarayd markuu afka geliyey ayuu abubakar inankii la hadlay wuxuu yihi ya abubakrin berigii hore buu yihi waxaad igu odhan jirtay halkeed inooga soo shaqaysay laakiin maanta imaad weydiin abubakar baa yihi wal aad baan maanta u gaajoonayo mabaan xusuusan buu yihi horta xagee baad ka keentay buu yihi waslada kaasuu yihi maalin maalmaha ka mida berigii hore qabla alislaam islaamka ka hor baan reer u wadaadeeyey buu yihi yani waa qabla alislaam ayaan maalin qolo wadaad iskaga dhigay buu yihi islaamkii ka hor markaa reerkii berigii buu yihi oo aan hawshaa u qabtay ayuun baan maanta soo maray buu yihi iyagoo caruusa markaasay igu dhahdeen soo dhawowey aada bay isoo dhaweyen oo isladaasi isoo siiyeen buu yihi oo wuxuu yihi ma taasaad ku soo heshay buu yihi tii berigii hore aasuu yidhi ha abubakar baa aada u ooyey markaasuu iska hunqaaciyey way ka soo bixi weyday waxaa biyo badan i keen budaasu biyo badan cabay markaasuu wasladii iska soo tuuray faqaala alxamdu lilah ilaahay baan ka magan gelay buu yihi wixii aada asnaamtii hore leanna waa islaamka ka hor buu yihi waxaad ugu tuftay buu yihi yani asnaamtii berigii hore kitaabkoodii tii aada ku soo heshay wasladii ayaad ii dhiibtay buuhi abubakar waxaana xusuustay wasladaasi inay noqdo waslad xaaraana oo jidhkiisa gasha oo yus'al bihi yowma alqiyaama oo la weydiiyo maalinta yowma alqiyaamaha kamuu tegin buu yidhi kamaa fii dabaqaati ibnu sacad inuu iska hunqaaciyo ilaa uu iska hunqaacin kari waayo biyo uu ku daro calooshii buuxiyey ilaa wasladii soo tuuray taasi waxay muujinaysaa ikhwani fillaahi saxaabadu sidii ay ku ahaayeen waxa ay shaqaysanayaan iyo waxa ay cunayaan iyo meesha ay ka shaqaysanayaan iyo waxa ay cabuurtooda ku quudinayaan sidaasi ayuu ahaa shay ay aada iyo aada u ilaaliyeen innaguna ay tahay in runtii aada iyo aada loo ilaashado waxaa xasid mudan abubakar oo laba sannadood iyo shan bilood laba sannadood iyo lix bilood ka dambeeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo intaasina ay ahayd intii uu talada muslimiinta hayay ayaa xanuunkii ku soo dhowaaday isagoo gaadhsiiyey islaamku inuu ku soo noqdo intii uu kaga tegey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam leanno qabaa'il badan baa islaamkii ka noqday dib buu islaamkii ugu soo celiyey intiisii hore abubakar bin abiquxaaf oo islaamkii buu taagay leanno khilaafadu soddon sannadood bay ahayd laba sannadood iyo shan bilood waxaa qaatay abubakar toban sannadood iyo lix biloodna waxaa qaatay cumar bin khataab radi allahu canhu marka waxa weya halkaasi waa afar iyo toban waxla inta hadhayna waxaa qaybsaday cusmaan iyo cali idan tobankaas sannadood iyo lixda bilood daa'iman taariikhda islaamku waxay u badan doontaa cahdigii cumar bin khataab radi allahu canhu leanna cumar wuxuu helay fursad islaamkii oo taagan ba abubakar uu ku wareejiyey oo saani u jooga dabeeto taladii intuu halkaa ka qabtay baa tobankaa sannadood iyo lixdaa biloodna isaguna qaacidadii islaamkuunbuu joojiyey cumar bin khataab radi allahu canhu laakiin asaaska haabitka ah ee uu ka indilaaqay waxaa siiyey abubakar bin abi quxaaf abubakar markii uu xanuunsaday ayaa runtii saxaabadu ay aada uga murugoodeen waxaa u yimid axad asaxaaba markaasuu yihi yaa abubakrin aada baad walaal xanuunsanaysaa buu yihi allaa nadcu laka abiib ma kugu yeedhnaa buu yihi nin dakhtaro oo ku eega qaala qad ra'aani wuxuu yihi dhakhtarkii hore u yeedhay buu yihi qaaluu famaada qaala lak haddii uu dhakhtarkii ku eegay muxuu kugu yidhi buu yihi qaala lii inii facaalun lima uriid dakhtarkii waxa igu yidhi buu yidhi anigu waxaan doonaan yeela marka wuxuu u sheegayaa xanuunkani inuu yahay xanuunkiisii dhimashada waa xanuun alla uu ku shaqo leeyahay buu doonaya inuu tilmaamo leanna wuxuu dareemayey siduu u xanuunsaday in dhimashadiisii ay tahay wa fii hunaa xadiis darajadiisa culamada qaar ay gaadhsiiyaan xasan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi yaa abubakrin waxaan arkay buu yidhi iyadoo aan laba jaran jaro iyo barh kaa horreeyey uriitu fi lmanaami yacni laba jaran jaro iyo bar marka halkaa abubakar waxa uu ka fahmay in nebiga calayhi salaatu wasalaam laba sannadood iyo barh kadib uu ka dambaynayo dhimashadiisa idan abubakar markii uu xanuunsadayna waxa uu dareemay xanuunkani inuu yahay xanuunkii siduu u qabtayna in dhimashadiisii ay tahay ayaa uu runtii dareemay markiiba waxaa la idhaha reer abubakar baa kusoo ururay markaasaa biyihii nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu shubi jiray bay ku shubeen toddoba goor xumadii faraha badnayd dabeete isaga oo aada dareenkiisa ugu maqan yahay buu mar soo miiraabay waxau ku yihi waxaad igu yeedha cumar bin khataab radia allahu canhu oo maxaad cumar ka doonaysaa waxaan doonayaa inaan la hadle cumar igu yeedh buu yidhi marka cumar bin khataab baa loogu yeedhay markii lagu yidhi uu soo socdaa buu yihi aada iyo adkee nin adag baan la hadlayaa ma aan doonayay inaanu isu naxariisanno ee aanu ii naxariisanin oo aanu arkin inaan xanuunsanaye marka waxa laale wixii mariyay yaallay guriga oo dhan baa loo soo ururiyo isagoo aan fadhiisan karin baa sidii wax fadhiisanaya dhinacyada laga soo wadageliy si uu sidii wax fadhiisanayo iskaga dhigo marka waxa usoo galay cumar markaasuu salaamay waxaa u baneeyey umu farwa oo ay walaala ahaayeen ee caaisha bintu abibakar iyo dadkii kale la joogay ee ilaalinaya abubakar markii ay waxoogaa wada hadleen ayuu abubakar xumadii ka qaalib noqotay markaasuu ugu yeedhay caaisha ya abubakar mudda ayaa biyihii lagu shubay lagu shubay bal inuu soo miiraabo cumar binu khataabna markaasuu dibadda u baxay mar allaaliya markii cumar dibadda u baxay ee waxoogaa uu joogay buu soo noqdaasuu yihi ayna cumar markaasaa la yidhi halkan uu joogaa u yeedha buu yihi idinkuna iska baxa markaasuu soo noqday wuxuu yidhi yaa cumar aada baan u xanuunsanayaa buu yidhi laakiin waxaan doonayaa inu aada u wada hadalno waxaan doonayaa inaad iiga waranto arrimo badan oo aynu isku diidnay waxaana doonaya inaad iiga waranto arrimo badan oo ay isku khilaaftay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo waxyigii adiga uu ku raacay culimmadu waxay leeyiin koob iyo toban meelood ayaa cumar binu khataab uu ku diiday rasuulku calayhi isalaatu wasalaam lix culimmadu way isku waafaqsan yihin shanna way isku khilaafsan yihin koob iyo tobankaba waxay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam ra'yigii cumar baa waxyiguna raacay nebiguna waxa uu noqday ra'yigii cumar bin khataab radia allahu canhu waa intii aanu waxyigu ka soo degin yaa rasuul allah maad sidaa yeeshid waxaa ka mid ahayd dumarka rasuulka xijaabkoodii cumar bin khataab baa arkay saxaabadii oo dee dumarkii oon xijaabnayn markaasuu yihi yaa rasuul allah aad baan uga murugeysanahay dumarkaaga inay saxaabadu aragto limaada laa ta'murhum bilxijaab maad amartid inay dumarkaagu yaa rasuul allahi istijaabaan isagoo runtii dareemaya ilaalin uu ilaalinayo guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaamuu yahay hoggaankii guud ee dadka muslimiinta ah oo gurigaasi inuu saafi noqdo ay tahayo aada iyo aada loo ilaaliyo kriim uu ahaado aayaatulxijaab dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga bilaabaya ayaaba soo degay arrimihii bay ka wada hadleen waxaa ka mid ahayd masalan cabdillaahi bin uya binu salool ku tukashadiisii oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu u yimid allahuma salli calaa maxamed cabdillaahi bin cabdillaahi bin uya binu salool saxaabigaasi u yimid uu ku uhi yaa rasuul allah waxaan doonayaa aabbahay inaad kusoo tukato saxaabigaasina saxaabi caalima oo runtii mujaahida oo saxaabadii nebigu jeclaaya buu ka mid ahaa saxaabigii uu rasuulku qaadi kari waayey isagoo aabihii og wuxuu yahay wuu raacay cumar baa ku uhi yaa rasuul allah laa tusalli caleyh ma ninka aada og tahay wuxuu qur-aanka ilaahay ku sheegay ee hadalladaad og tahay yidhi ee islaamka jebiyey ee munaafaqa ee munaafiqnimadiisu ay cad tahay makaasaad yaa rasuul allah ku tukan doonta yaa rasuul allah buu yihi kaa ha u tegin waa ku tukani dee isla markii rasuulku markii uu ka baxay salaadii ayaa aayaddii ay soo degtay iyadoo lagu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ha kuna tukanin walaa tusalli calaa axadin minhum maat walaa takum calaa qabri mid munaafiqa xataa qabrigiisana ha istultaagin iska daa inaad ku tukato qabrigiisana ha istaagin buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku yidhi aayaddii baa kusoo degtay cumar binu khataab baa la raacay oo sidii ma garatay waxaa ka mid ahaa ashra beder yani beder markii lasoo qabqabtay quraysh kuwii ugu waaweynaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi ha isfurtaan isagoo nebigu ilaalinaya quraysh ayaa uu yidhi yaa rasuula allah si looguma kala hagaago nin walba ninka ugu dhow u dhiibo madaxa hau dheeree buu yihi ya rasuul allah waa kaas cabaas buu yihi waxaad u dhiibtaa buu yihi ma garatay cabdil bin abi aalib cidda ugu dhow mid walba halkiisa ma garatay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abi bakar ayaa dhinaca wada noqday labadoodii ooyo waa kii kusoo baxay cumar bin khataab wuxu uhi ya rasuul allah maxaa idinka oohiyey ii sheega hadday xaq tahay aan idinla ooyay waxay dhahdeen yaa cumar haddii aan laynoogu naxariisan taladaadii aada adigu goynaysay waa layna roglaa leannu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu canaantay furashadii aanu ku furannay nimankaasi adduunka waxaana layidhi maxaa u raaci weydin taladii cumar binu khataab radia allahu canhu halkii bay ka wada hadlay cumar binu khataab baa marka uu su-aal weydiiyeyba wuxuu idhaahdaa talow muxuu uga jeedaa abubakar waanu dareemaya runtii inuu aada u xanuunsanayo akhiiran wuxuu ihi kasoo gudub arrimihii aynu isku khilaafsanayn ka warran buuri bal ka warran buuri inuu shahaarkii muslimiinta maxaad ka yeelaysa qor-aanku uga sheegay buu ihi walil ra'yigaygii baan qabaa oo muxuu aha ra'yigaasi ra'yiguu qabay waxaa ka mid ahayd cumar laa ajcalu man qaatala lirasuuli illaahi kaman qaatala maca war ninkii maalintii ugu horreeyey islaamay iyo kii dirqi ku islaamka ahaa ahlu dulaqa markii maka la qabsadee meel uu tago uu waayey islaamay ee yidhi inaan islaamo maanta waan ku qasbanahay anigu simi maayo mushahaarka laga siinayo baytulmaalka muslimiintu cumar bin khataab qabay marka reer beder iyo reer fatxu maka way kala gedisnaayeen xagga mushahaarka abubakar laakiin isagu wuxuu lahaa muslimiintu ilaahay baa ninkii ilaahay dartii u shaqeeyey uu ku leeyahay waxani waa adduunyo si qalbiga qofka muslimka ah aynu u ilaalino haw sinaadaan boodi waxaa yara adduunyada laga siinaya ayuu odhan jiray abubakar waxaa lix sannadood kadib buu cumar bin khataab haya iyo abubakar usoo noqday laakiin maalintaa wuxuu ku yidhi yaa abubakrin horena waan kuugu sheegay anigu simi maayo abaa sufyaan bin xarb iyo khabaab ibnu as iyo suhayb binu sinaan iyo safaan bin umaya yani kuwa rasuulka weligoodba dhibayay hortaagna ee aakhirkii islaamay iyo kaa ilaa maalintii la garaacayay marnaba sibi maayaba u kuyii aad bay ugu wada hadleen wuxuu ihi ka waran khaalid bin walid khaalid bay aada ugu raageen wuxuu ihi khaalid waan cabsinaya maalintan talada muslimiinta qabto marka khaalid bin walid wuxuu ku magacaaban yahay heerka maanta yani wasiirka gaashaandhigga la idhaahdo ciidamada muslimiinta oo dhani isagay hoos yimaada waktiga abubakar waadma iska daysid buu yidhi waayo buu ihi waa nin ilaahay gaalo ku duleeyey buu yidhi oo muslimiintuna ayaad u jecel yihiin maad iska daysid buu yihi waan ilaahay gaalada ha ku duleeyey wuxuu ihi waan kuu ogolaaday intii aad tirada haysayn laakiin khaalid waa abtigayo meel uu kaga wanaagsan yahay baan geenaya buu ihi marka cumar bin khataab wuxuu ka bedelay halkan ma garatay abaandullaha la yidhaha buu gaadsiiyey cumar bin khataab oo ciidamada isaga ah howlgelin jiray leanna khudadku aada ugu wanaagsana hogaanka sarena wuxuu yihi waxay u baahan tahay waa mansab siyaasiya oo in la geeyo saxaabi ka mida saxaabada sare si uu noqdo qof dadka muslimiinta oo dhan ay ilaashadaan ilaa aba cubayd u geeyey khaalid bin walidna waa ninkuu dadka ugu jeclaa ayaa loo geeyay aba cubayd caamir ibnu jaraax oo kamuu dhigin nin lamida khaalid bin walid xagga ciidamada laakiin wuxu uhi mansabkaa sare ha jooga aba cubayd caamir ibnu jaraax wa ficlan muslimiintu way ku caanamaaleeno abubakar siduu ugu jiray arrimo badan iyo arrimihii uu eegayey inkastoo culimmadu marka ay taxliilinaya ibnu taymiya raxima allahu oo kale uu leeyahay abubakar wuxuu aa nin jilicsan oo dabacsan markaa nin adadag buu u baahnaa buu leeyahay siyaasatu sharciya marka uu kaga warramayo cumar binu khataabna waxaa saxaabi aada u adadag markaa nin dheeli jira abcabida camir ibnu jaraax oo dabacsan buu isaguna soo kaxaystay si raxmaddii iyo adadayga ay isu dheeli jiraan marka isagii khaalid hadday muslimiinta u tilin lahaayeen taladu meel adag baa laga wada qaban lahaa ayaa uu leey ibnu taymiya raximahullah isagu sidaas uu tafsiirkaas ugu saaray arrintii markii ay dhexda marinayeen waa uu ku yidhi walaal waynu iswaraysanay waxaan doonayaa buuhi islaamku maanta laba libaax buu udhexeeya marka labadii boqortooyadoo tii farisiinta iyo tii roman embayerkee ruumiyiinta ayaa markaa dhisan oo runtii ka dhignaa markii ruushka iyo maraykanku ay awooddooda lahayn intii aanu ruushku baabiyin leanna ciidamadoodu malaayiin bay tiradoodu gaadhaysa oo dee ilaa carabna iyagaa xukumayo iyagunbaa qaysan jira xataa qudus marna bersianiska haystay marna waxaa haystay allahuma salli calaa maxamed nimankaa ruumiyiintaabaa haystay arrintaasi ayaa waxa uhi alislaam alyom bayna alafsadayn islaamku maanta laba libaax buu udhexeeya bu marka alqawiy alamiin nin qawiya oo aamina qawiy alcaqiida wa qawiy alcadiina wa qawiy aljuhdi waاsadxiya maca kownihi amiina nin ad adag oo iimaankiisu qawi yahay oo toosnidiisu ay qawi tahay oo garaadkiisu iyo garashadiisu ay qawi tahay oo wada qawiya oo wada xoog badan ayaa islaamku u baahanya oo ah maxay aamina amaanana labadaas alqawiy alquwa wاlamaana marka quwada waxaa ka mida bay culimmadu yidhaahdeen tobanka sifee amiirka looga baahan yahay waxaa soo gelaya cilmigiibaa soo gelaya aragtidiibaa soo gelaya waxalaaliyo wixii quwa ay lahayd min caqli ilaa cilmi sharciya ayaa soo wadagelaya bay culimmadu yidhaahdaan abubakar waxa uu ku soo wariyey alqawiy alamiin rajulan idaa qaala laa qaala bimil'i fiihi waidaa qaala nacam qaala bimil'i fiihi islaamku maanta wuxuu u baahan yahay nin laa afbuxa ku yidhaahdo nacamna afbuxa ku yidhaahdo cumarow waxaan doonayaa taladii muslimiinta inaan ku dhiibo buuri markaasuu cumar ooyey wuxuu ihi waa luma baahnin wuxuu yidhi haddaanad u baahnayn iyadaa kuu baahan buuri innaha amaana وليس الطعم إنها حق على من ولي بها وليست حق له صلاة المسلمين سوى أمانة ما هو حق في الثقة وطمعه وأنا حق قفك اللي يقول لي ما هو حق وقفك يسكن لي وحن كون قرني إن الصلاة قبضت أيها كل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدبى مركا وحنوك ولو هي عايشة يوم مفروع لك سكة قيلنا ولا يا عمر وعمر بياد أبو قيلنا لأنه حمد بن أبو بكر سكرات كباهية يعني وحي ليه بين ساعدها ديرات كاية اللهم صل على محمد وكل راجي قريه وده وحي دونيه يوصل كلان وعيو شقيان وإلاليان أبو بكر نوحا كقوان إلا ثلاثة مسلمين تعمل كهب صدو إن أنا حسوسا سكرات كي يستقعي أي يستقنا وقوان halkii bay isku qabteen abubak cumar waxaa ku yihi walaal ma waxaad doonaysaa buu yihi inaan u cadhoodo maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo garqaadaynu isqabannay waad og tahay buu yihi maanta cid islaamka kaaga khayr badnay inaani jirin waficlan axaadiis saxiixii waxay tilmaamaysaa in muslimiinta dee labadoodu ay ugu fadli badan yihiin oo ay ka dhalinayso jaran jarada saxaabadu ay ku leeyihiin khilaafada xataa cumar cusmaan iyo cali khilaaf baa jamhuurka culamada ku jira laakiin labadoodu way sugan yihin aada bay u doodeen markii uu cumar bin khataab uu ku kari waayey buuhi ilaahay baan kugu dhaariyey miyaad garanaysaa cid kaa fadli badan maanta muslimiinta ee axaadiis saxiixa ayaa sheegaysa bacda abubakr in muslimiinta ugu fadli badanya ma odhan karo ma garanayo miyaad garanaysaa buu ihi cid maanta kaa fadli badan muslimiinta aniga dabaday su-aashaas ku weydiy waa uu aamusay markaasuu yihi su-aashaasaan ku weydiiyey aadana waan u xanuunsanaya waxaan doonaya inaad su-aasha iga jawaabto akhiiran isagoo ooyaya ayaa uu ku yidhi garan maayo wuxuuhi way kugu waajibtay inaad muslimiinta u taliso sidii baa uu cumar iskaga tegin wuxuu yeedhay ahlu shuuraha muslimiinta abubakar isagoo weli aada u xanuunsanaya somin cafaan buu yihi ka waran cumar haddaynu taladii muslimiinta u dhiibno aadana waan u xanuunsanaya waxa uu ku yidhi wallahi waan waxaan ogahay in intiisa hoose iyo intiisa sare inay isku mid tahayo inta u hooseysa ay ka khayr badan tahay khayrka aynu dushiisa ka aragno cali bin abi taalib buu yihi ka waran maada aquulu lirajulin qaalahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha qad jacala alxaqa calaa lisaani cumar maxaan ka odhan karaa buu yihi nin uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka yidhi ilaahay xaqa waxa uu ku sugay carabka cumar bin khataab radia allahu canhu zaciid binu sayd buu weydiiyey sacd bin awqaas buu weydiiyey zubayr ibn alcawaan buu weydiiyey mid waliba kelmad kelmadihii hore lamida ayuu yidhi wuxuu waxaan doonaya inaan taladii u dhiibo cumar bin khataab sidaana walaal ku ogaada buu yihi muslimiintana sidaasaan doonaya inaan ugu sheego xanuunkayganna waxaan u malaynaya buu yihi inuu yahay xanuunkii aan ilaahay subxaanahu watacaala kula kulmay dalxa bin cubayd allah oo maqnaa ayaa soo galay oo markii ay ka baxeen oo warkii maqlay waxa uu salaamay abubakr markaasuu yidhi yaa abubakrin akhallafta lilmuslimiina cumara abubakr oo aada u xanuunsanaya ayaa uu ku yidhi ma dadkii muslimiinta amaad cumar kaga tagtay buu markaasuu yidhi haa naam ya akhi wama taqulu lirabbik oo maxaad ilaahay ku odhan doontaa buu yidhi ma ilaahay intaad hor tagtaad odhan doontaa dadkii muslimiinta cumar baan kaga yimi waa bani aadamka ra'yigiisa waa axad istixaada abubakar oo runtii xaqa aada ugu adadkaa marka ay gaadhayso halka adag ayaa wuxuu yihi ilaahay waxaan ku odhan doonaa inii istakhlaftu ahlaka khayra ahlik ilaahayow waan eegay dadkaadii muslimiinta ahaa kii ugu khayrka badnaa baan kaga yimid baan ilaahay ku odhan doonaa buuri atukhawifunii billaahi subxaanahu watacaala war maanaad ilaahay igu baqad gelinaysaa buuri culimmadu waxay idhaahdeen marka la isqabsado miyaa gar loo leeyay inaad iska sheegto marka aad xaqa caddaynayso inaad naftaada wax ka sheegto nacam yani marka lagu tuhmo miyaad xaq u leedahay inaad naftaada wax ka sheegto culimmadu waxay leeyihin ha kama qaala alimaam annawawi fii kitaabi aladkaar yani qofka waxaa loo baneeyay xataa naftiisa inuu ammaano oo ammaantaasi ay tahay inuu xaqa ku caddeeyo waxaan u daliil ka dhiganaya abubakar maatin lagu soo qaadanaya masalkaasi abubakar markii uu ku yidhi ilaahay ka yar wuxuu idhi atukhawifunii billaahi subxaanahu watacaala war maanaad ilaahay igu baqadgelinaysaa buuri yani markaa wuxuu u caddaynayaa alla ka cabsi waanu haynaaye adaa qaldan buu leeyay kelmadda uu markuu leeyay war maanaad ilaahay igu baqadgelinaysa sidaa waxaa la mid ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo maalintii sunnihiisu inuu qaldamayo uu arkay uu yihi wallahi inii la akhshaakum wa atqaakum lah markuu arkay saxaabadii allahuma salli calaa maxamed uu saxaabiyiintu gurigiisa eegay inaan weligeyba waan soomaya oo waan xidhiidhinaya midna uu yihi allahuma salli calaa maxamed weligeybaanu gabadhayda u tegi maayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay sunnihii qaldamay marka isagaa naftiisii wax ka sheegay wallahi inii la akhshaakum wa atqaakum lah waar anaa idinku alla ka cabsi badan ilaahay hadday baqad noqoto aniguna waan soomaa waanan afuraa dumarkaygana waan u tagaa habeenkiina waan istaagaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka markuu arkay sunnihii inuu qaldamayo wuxuu rasuulku naftiisiiba wax ka sheegay si uu ugu caddeeyo xaqu halka uu yahay lidaalik abubakar maalintaasi waxa uu la hadlay dalxa bin cubaydallah ikhwaanii abubakar oo sakaraadkii haya ayaa yidhi kor halay qaado dee hore waxaynu ku soo waranay masaajidka waa la xidhay albaabadii ilaa albaabkii abubakar mooyaane marka kor baa loo qaado intaasaa looga geliyey muslimiintii oo dhan oo fadhida marka aakhiru kalaam oo runtii hadal aada u daciifo ah ayaa uu kula hadlay sadao muslimiintii bacda alxamdul walbasmala markii uu ilaahay yani magarata magaciisa ku bilaabay ilaahayna mahadiyey waxaan idinka dhigay buu yihi aniga dabaday khaliif cumar bn khaaab radia allahu canhu ismacuu waadiicu maqlo oo yeela marka runtii waxaa la yidhaahda sidaas ayaa abu bakar uu ilaahay subxaanahu watacaala uu kula kulmay waxaana runtii la yidhaha muddadii khilaafadiisu waxay ahayd laba sannadood iyo lix bilood rasuulka calayhi isalaatu wasalaam intaasuu ka dambeeyey da-diisa waxaynu sheegnay incaamulfiil saddex sannadood uu ka horeeyey abubakar oo taa macnaheedu ay ahayd nebiga calayhi isalaatu wasalaam saddex sannadood inuu ka weynaa isla markaana laba sannadood iyo bar dambe uu ka dambeeyey dhimashadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wallahu aclam wa axkama billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat